Deegaanka Buurgaab oo ah deegaan xeebeed hoostaga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dad u badan kalluumaysato iyo xoolo dhaqato. Bulshada deegaanka Buurgaabo ayaana waxa in muddo ah ay ku dadaalayeen sidii ay ku heli lahaayeen biyo nadiif ah maadaama deegaanka uusan lahayn ceelbiyoodyo ku filan. Dadka deegaanka ayaana bilaabay hirgelinta ceelbiyood iyo sidoo kale mashiinno biyaha u nadiifiya, waxaana dadaal dheer markaasi kadib ay hirgeliyeen qaybo ka mid ah goobihii ay dhigi lahaayeen mashiinada iyo sidoo kale ceelbiyood oo intii badneed markaasi ay qodeen. Dadka deegaanka ayaana ku adkaatay in ay markaasi dhammaystirtaan warshadaasi si ay u daboosho baahida biyaha ee ka jirta deegaanka Buurgabo islamarkaana haysata dadka deegaanka. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay la soo mareen hirgelinta mashiinada biyaha nadiifiya iyo ceelbiyoodka iyagoona codsaday in loo dhammaystiro.
annaga haddaan nahay deegaan reer buurgaaba gargaarka noo gaareen jaaliyadda noo joogaan dibadaha oo reer baajuna maasha allah weeyaan alla baan ku mahadina ayagana waan mahadina waxa badan bay noo qabteen gaargaar oon la koobi karin bay noo gaareen intaana haddee jubbaland maana ka haynin alxamdulilah rabbilcaalamiin dadaalkiina waynala dadaaleen waynu surugali weyde marka insha allah biidnillahi karo mana badina intii badnaa waa laga hadlay odayaalna waa kasii dambeyn doonaa waxaanu joognaa xarun hadda ka hor oo biyo macaaneen aan ka samayn rabnay oo ilaahay usan noo qadirin gurigan aan ku dhex jiro bacweynahan waxaanu u dhisnay niman muxsiniin ayaa lacag nagu deeqay oo maraykanka jira oo buurgaaba u dhashay nimankii lacag labaiy toban kun oo doolar nagu soo deeqeen labaiy toban kun oo doolar waxa kale kumaana qabanin muhiimka buurgaaba waa u dhalanay lixdan iyo toddoba sanaan jira intaasaan lasoo ekaanay biyo la-aan ayaan waxaanu aragnay inaan biyo haddii aan samaysan karno ama motoor aan ku heli karno inaan ku gadanno motoor oo xamarna loogu sheegay oo biyo safeen ah oo biyaha macaaneynaya biyaha badda oo macaan ka dhigayo motoorkaasa rajo naga galay toban kun ayaan laga siiyey motoorkii labaiy toban kun laba kunna waa lagu soo nooliyey kharashkii iyo wixii ayaan ka dhiganay gurigan annaga mucaawin ahaan magaalada intaan lacag isku aruurinay ayaan gurigan ka dhisanay ceelkana hadda arkaysiin oo la jaray makiinadaa jirta oo dhagaxyaha jaraya intaas bulkeeto kun iyo laba kun oo bulkeeto ayaan kasoo saarnay awal o aakhir ilaa biyaha laga gaarayo waxaa lagu jeexayay makiinadaas lagu jeexayay alxamdulilah rabbilcaalamiin